baarlamaanka maamulka somalilan ayaa maanta waxa ay yeesheen kulan kaasi oo uu ka dhashay gacan ka hadal kulanka waxaa isugu yimid waxa loogu yeero golaha wakiilada maamulka somalilan waxaana isugu wacay oo halkaasi isugu yeeray madaxtooyada maamulka somalilan iyadoona usoo gudbisay dacwad ka dhanna xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaas madaxtooyada maamulka somalilan ayaa baarlamaanka usoo jeedisay inay xasaanada ka xayuubiyaan xildhibaanada ayaa gebi ahaan ballaalay xasaanad ka xayuubintii madaxtooyada somalilan ay kasoo gudbisay xildhibaan maxamed abiib iyadoona maalinkii labaad uu xildhibaanku ku xiran yahay xabsi ku yaala magaalada hargeysa dhinac kale fadhigii ay yeesheen xildhibaanada ayaa waxaa ka dhashay gacan ka hadal waxayna kaamiraduhu soo qabanayeen xildhibaano isdiriraya xildhibaan barkhad iyo xildhibaan kale ayaa la arkaya iyagoo si toos ah u diriraya labada xildhibaan ayaa isla dhacay agabka yaalay miisaska ay ku fadhiyeen sidoo kalena gacmaha ay iskula tageen waxaana intaa kadib kala qabtay qaar ka mid a xildhibaanadii ay kulanka ku wada fadhiyeen si kastaba waxaa maalinkii labaad xiran xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka somalilan kaasoo maalinkii shalay sirdoonka maamulkaas ay ka qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa kadib markii uu kasoo laabtay dalka imaaraadka carabta